bsm اllahi الرحman الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabيina mxamed وalihi وصaxbihi aجmaعiin nuux calayhi الsalaam yasnacu اlfulka bأmri min allah inta waxaan ka gelaynaa markii labadii ay kala tageen oo nuuxna la yidhi qoomkaada mar damba raja ha ka qabin qof dheeraad inuu ku soo kordho oo islaamka ku soo biira ma jiri doono ayagana ay niqaashka jareen oo dagaal ay u tafaxayteen markii la gaaray waa tii nuux ilaahay uu ka baryay qoomkaa in la halaago wax faa'iido ku jirto inay sii noolaadaan ma ah buuri ilaahay marka wuu ka ajiibay waxaa layidhi nuuxow asbaabta lagu halaagi doono nimankan waa biyo marka doon samayso saad ugu badbaadid baa layidhi marka doontaas nuux waxaa weeyaan amar ilaahay tiisa ayaa lagu sameeyey asagoo ilaahay kari karo inuu nuux badbaadiyo doon la-aan oo biyaha meesha jooga laga ilaaliya laakiin shay kastaba ilaahay sababuu u yeelay ayib marka ilaahay wuxuu amray nuux inuu doon samaysto wuxuuna ilaahay u ballan qaaday inuu hanuuniyo nuux sida laga rabo ay doontaas noqon karto markab aan dhahna doon waa ka wen yahay fulkiga ayb min bidaayatiha ilaa nihaayatiha qaala tacaala faawxaynaa ilayhi an isnaci اlfulka biacyunina wawaxyina faawxaynaa ilayhi nuux waxaan u waxyoonay an isnaci اlfulka waxaa weeye markabkaas ama safiinadaas samayso biacyunina indhaheenna iyo wawaxyinaa annaga waxyigeennoo amarkeenna ku samayso marka waxaa weeyaan nuux mujarad sabab inuu sameeyaa laga rabaa laakiin ilaahay baa howsha subxaanahu wa tacaala uu hagaajinayo marka waxaa weeyaan waa doon oo mismaarki iyo meesha laga rabay aan la gafaynin oo wax kasta ku imaanayeen sideeda liannahu biacyuni illaahi tabaaraka wa tacaala waa waxyihi amarkii ilaahay iyo cinaayada ilaahay iyo aragga ilaahay baa lagu samaynaya marka maadada ay ka samaysneed doontaas alwaax min alkhashab wa taas waa hubnaa ilaahay baa yidhi waxamalnaahu calaa daati alwaaxin wa dusur nuux waxaan ku ximbaarnay baa layidhi safiinad oo oo alwaax leh alwaax waxaa weeyaan qoryahaas oo la qoray waxa ka soo baxa alwaax alwaax waa luqadeenna iyo wa dusurin masaamiirtii meelaha la gelinaya labada alwaax isku qabanaysa yaan ku ximbaarnay buuri marka qur-aanka kariimkaa nooma sheegin muddada nebiyulaahi nuux ou macnaha doontaas ama markabkaas uu samaynay nooma sheegin walaa intay la eg tahay xajmigeedu inta dabaq oy ka kooban tahay lama sheegin inkastoo kutub bani israa'iil ay ka buuxaan wax sidaas oo kale ah laakiin waxaa inooga filan inay ahayd doon weyn ama markab weyn inuu ahaa oo loo diyaariyey makhluuqaadka ilaahay in mid kastaba laba xaba ay ka qaado dakar iyo unha lagu ximbaaro fiiri yacni maroodiyaa ku jira waxaa ku jira libaax waxaa ku jira waa waa waa waa makhluuqaadka dhan a mid kastaba a laba nooc laga soo qaaday ee laba laba shay laga soo qaaday sida noo imaa doonto qul naxmil fiiha min kulli zawjayn inayni shay kasta sinfigiisa laba shay ka qaad dakar iyo unha ka qaad baa layidhi marka taas waxaan ka fahmnay inay doon weyn ama markab weyn inay tahay baan fahamnay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u diyaariyey in sidii ay muhimadaas u gudan lahayd marka nuux wuxuu bilaabay inuu uu sameeya sufunti ama markabkii inuu bilaabo inuu sameeyo qoomkiisna waxaa lagu yaqiinay dad kibir badan oo marnaba inay fikiraan aan u diyaarsanayn marka waxaa weeyaan inay arkaan nuux isbeddelka ku yimid ma ayna fiirin nuux markii hore dacwo u waday waxbuu u bandhigay caqli cilmi uu sameynay hadda waxay arkeen inuu ka aamusay midda kale waxay arkeen inuu safiino samaystow hayo ayib wakhtigaas iyo mandiqada la joogana safiine caado uma lahayn nebiyulaahi nuux inay yidhaahdaan warwarkii waa ka bedelan yahay bal maxaa isbedel aan dhahno inay isdaba qabtaan soo lama rabin yani marnaba xataa dheg jalaq uma ina siinin bal iska dhaaf inay arintaas ku fikiraane waxay bilaabeen inay ku jeesjeesaan ay yidhaahdeen nuux markaan waalinimadiis haddayba soo caddaatayba hadeertaanuu bilaabay inuuba haddana oo meel duur ah oo biyo iyo bad ku oolin inuu safiina ka samaysto iyouba bilaabay marka waalidiisa dadkiibabu u yeeraan waxay leeyihiin warkaalaya arka nuux wax maanta uu samaynaa kaale arka warkeennii hora runtiisa idiinsoo baxaya ninkii lahay rasuul baan ahay oo diin idiin wadayn lanahay maanta wuxuu bilaabay meel cidlaha inuu qoryo isku aruuriyo isku xirxiro owraa doonaan samaysanayaa markaasay waxay noqdeen nin kastaba inuu ku jeesjeeso wa kulamaa mara calayhi mala'un min qowmihi sakhiruu minhu ilaahay baa noogaga sheegay sidaas inay yidhaahdeen markii raggii madaxdii isku sheegay ay soo maraan oo qowmkiisa ka midee sakhiruu minhu min nuux ay ku jeesjeesayaan masaanaa kuu dambaysa waxaad soo wadidba masaanay arrintaada ku dambaysay saasay leeyihin ayib nuux marka waxa weeyaan warcad buu siiyey jawaab oo hadalkaas u baahan yahay asiga wuu og yahay wuxuu doonta u samaysanay in nimankan waxa sugaya marka wuxuu ogaaday in nihaayadooda ay soo dhowaatay wa fii dalika yaquulu lahum nuux bima akhbarana allahu canhu in taskharuu mina fainaa naskharu minkum kama taskharuun fasawfa taclamuuna man yaأtiihi cadaabu yukhziihi wayaxilu calayhi cadaabu muqiim jawaabtoodii markii ku jeesjeeseen wuxuu hi in taskharuu mina haddaad nagu jeesjeesaan fainaa naskharu minkum anagana waan idinku jeesjeesaynaa kamaa taskharuuna sidaad noogu jeesjeesi doonta fasawfa taclamuuna waxaadna ogaan doontaan man yaatiihi ninkuu imaan doono cadaabun cadaabku yukhsiyi hoojinaya oo wayaxilu calayhi uu ku degi doono cadaabu muqiim cadaab nagaadi ah bal waxaad ogaan doontaan waxa meeshan ka dhici doonaa yihi nebilaahi nuux waad nagu jeesjeeseen anagana waan idinku jeesjeesi doonaa koow waxaadna ogaa doontaa ninka shallaay ku dambayn doono cadaab laga shallaayo oo aan dhammaanayn ninkuu ku dhaco yaad ogaan doontaan buuri liannahu nuuxu wuxuu og yahay biri waxa ku dhici doona nimankan cadaabka hadduu yimaado inuusan markaana fogeyn buu og yahay ayagana ha uga muuqdaano inuu majnuun yahayba ha u muuqdaani liannahu qowmu nuux waxay ku kadsoomeen kunkaas sano oo kontonka dhinnaa oo nebi nuux uu ku qaylinayo oo wax dhibna ayna ku dhacaynin bay is arkeen markaasaa yidhahdeen wixii hore wax ka duwan miyaa jiro kunkii sano wixii aad qaylinaysa cadaaba idinku dhaca aad laheedeen waxna ma aanan arkin maxaa isbedelay bay saasay leeyihin markaasaa waxay leeyihin in huwa ilaa rajulun bihi jinnatun fatarabasuu bihi xataa xiin sidaan hore usoo sheegnay ninkan wax kale ma abuuri afcaashiisa ha fiirinina nihaayadiisa waa nin waalan maalintiisa unbuu sugaa saasay leeyihin ayib marka siduu raasi yiriyey wa haadihi shubhatu min baabi اtarwiiji cala اlcawaam dadka caamada ah la rabaa in lagu qumiyo fainahu salى اllahu alayh wasalam kaana yafcalu afcaala cala khilaafi caadatihim ru'asadana waxa weeyaan waxay caade ka dhigeen inay yidhaahdaan waa majnuun ninkii ilaahay rasuulkiisii ahaa marka arintii isbedel baa socdo shalay nuux waxaa la amray inuu doon samaysto maanta waxaa ku soo xigtay waxaa layidhi calaamadaas haddaad aragtid ciqaabki waa bilowda diyaargarow ee doontaada fuul ilaahay marka wuxuu calaamo siiyey nebiyulaahi nuux iyo qowmkiisii inuu cadaabkii markuu imaan doono inay meel uu ka bilaabanay ay hore ka galaan inay safiinadoodii galaan marka calaamadii maxay tahay oo la tusiyey hiy fii qowlihi tacaala faإida jaءa amruna wafaaradta الnuur fasluk fiiha min kuli zawjayn اثnayn waahlak ila man sabaqa calayhi اlqowl minhum waxaa la yidhi markaan amarkeenni hadduu yimaado oo qoladan ciqaabkoodii halaagoodii waay oo wafaaradta الnuuru soomaalia tinaar bay tidhaahda tinaarkeedana uu macnaha burqado meesha muufada lagu dubo godkaas aa la yidhaha tanuur markuu weyn yahayne foornaa la yidhaahdaa markuu yahayna tanuura la yidhaahdaa marka wafaara tanuuru tanuurkiina uu biyihii ka burqadaan faslug gili fiiha fi safiinati min kullin shay kasta zawjayn ithnayni xayawaan kasta oo nafle laba mid kastaba laba ka soo qaado yacni libaax dakari unthaa maroodi dakar wa unthaa loodi dakar wa unthaa geeli dakar wa unthaa saasaa la leeyahay wa ahlakana soo geli ilaa man sabaqa calayhi اlqowlu ninkii qowlku uu hormaro minhum ahalkaada ka mid eh sida wiilkaadoo kale oo xukumka ilaahay ku dhacay in la halaagana qayb ka ah kaas ma ku jiro ahalkaada kuma jiraa layidhi marka waxaa way arrinta inay soo dhowaataa dareemaysaa nebiyulaahi nuux waxaa layidhi tanuurkaas muufada lagu dubto markaad aragtay inay biyo ka soo burqadeen waxaa way cadaabkii waa bilowday waxaad wada gashaan marka doonta wadagala marka tanuur fii asli luqati alcarabiya waxaa lagu yihahdaa ismun limuuqadi naar lilkhubsi midka naarta oo lagu shido sida muufada loogu dubto marka biyo inay ka soo baxaan waa calaamo nuux ku garanayo inuu cadaabku ka bilowday say ugu badbaadaanna doontii ilaahay ay u degdegaan inay hore ka fuulaan say naftooda u badbaadiyaan marka tanuurkii maxaa loola jeedaa qaala bnu kaiir wuxuu i walmuraadu bitanuur cinda aljumhuur wajhu lardi wa tanuurka hadde waxaa loo jeedaa buu leeyahay ardada wejigeeda koro waay nabacat اlardu min saa'iri arjaa'iha yacni waxaa weeyaan nabacat min saa'iri arjaa'iha nabacat اlmiyaahu min saa'iri arjaa'iha ayb xataa nabacat atanaaniir atanaaniir alatii hiya maxaalu الnaar marka wuxuu leeyahay biyihii baa hal mar biyihii baa hal mar dhulka ka soo wada baxay markay dhulka ka soo wada baxaan xataa meesha muufada lagu dukay oo lagu dubta xataa waa ka soo baxayaan biyihii sidaasuu leeyahy marka yacni nuuxow haddaad aragtid biyo soo burqanay oo min kulli lardi ka soo baxay haddaad aragtid cadaabkiyaa bilowdee meesha ka ka soco saasuu leeyahy laakiin sida oo raajixa waxa weeyaan tanuurka wajhul ardi oo dhan loolama jeedo waxaa loola jeedaa meesha muufada lagu duba ayaa loo jeedaa ilaahay tanuurow ku magacaabay waana macrifeeyey tanuurna fi luga alcarabiya waxaa loo yaqaanaa meeshaas in arda lagu awilaahu daliilay u baahan tahay oo ta'wiilkaas tusinaya maadaama aan la haynin in sidiisa loo dhaafaa fiican walidaalika ibnu jariir abari yaa kaga qowlkiisa ka raajixsan wuxuuri wawlaa hadihi alaqwaal cindana bita'wiili qowlihi attanuur qowlu man qaala ninkii yidhi weeyaan huwa tanuur aladii yukhbazu fiih wajhu lardi ma ahe meesha muufada lagu dukado oo lagu dubto waa ninkii yidhi qowlkiisa raajaxya lianna dalika walmacruuf min kalaami alcarab buuri kalaamta carabkaasaa laga yaqaan wala kalaamu llahi laa yuwajahu ila alaqlab ila ila alaqlab alashhar min macaaniihi cinda alcarab markaan rabna ilaa kalaamkiisa inaan fasirna hadduusan nebigu wax ka sugneen luqadii carabta waxay ku taqiinay un baan la aadaynaa buuri ilaa xujo in la helo uu nebigu yihahdo tanuurka waxaa lagala jeedaa waxaas wixiina lama helin buuri ayib marka taas waxay noqonaysaa in calaamada ugu horeysa biyaha dhulkao dhan kama wada burqanin marka hore wuxuu ka soo burqaday meeshii muufada lagu dubanay oo ay reer nuux ku dubanayeen yay biyihii ka soo baxeen marka in isdiyaar gareeyaan sayna biyaha u maashayn ayaga ay doontoodana hore ugu dhaqaaqaan kadib ay bilaabanaya ardadoo dhanna inay biyihii markaas ay ay soo baxaan ayib marka wafajarna alarda cuyuunan ilaahay subxaanahu watacaala sida ilaahay uu noo sheegay fafataxnaa abwaaba الsamaai bimaai munhamir min munhamir wafajarna alarda cuyuuna faltaqa almaaw calaa amrin qad qudir yacni waxaa weeyaan samadiina waxaa layihi amaraa la sii biyaha sii daay ardadana amaraa la siiyey biyaha ku dhex jiroo dhan kor inuu soo saarto faltaqa almaau biyihii baa kulmay maau samaai iyo maau lardiyaa kulmay calaa amrin qad qudir yacni amar ilaahay hore loo qadaray ayagoo fulinaya iyay kaas ku kulmeen marka sidaas bay ku imaanaysay qoladan lagu halaagaya ayib marka waxa weeyaan tanuurkii marka kaas waay ilaahi subxaanaه wa tacaala sida raajixa inuu marka hore tanuurka biyihii ka soo baxeen uma tawasaca ilaa saa'iri arjaaءi اlardi oo sida ilaahay uu yihi wafajarna اlarda cuyuunan dhulkii oo dhan baa yaa la dilaaciyey oo biyo laga dilaaciyey marka ibnu kaiir hadalkiisina meel buu sax ka yahay oo markii la fiiriyo marka hore wuxuu ka bilaabanayaa biyaha meesha tinaarka ayuu ka bilaabanayaa haddana wuxuu u dambaynaya ardadii oo dhan inay ka soo wada baxaan marka ibnu ibnu kaiir wuxuu ka sheegay almaau fii aakhiri amrihi in biyaha badda ay ka soo wada bixi doonaan dhulka dhan ibnu jariir qowlka aan rajaxnay waxaa weyaan biyaha dhulka haba ka wada yimaadeen laakiin waxaa horeeya horta tanuurka inuu yimaado ka calaamo ahaan loo ogaado sidaasaa wanaagsan liannahu ilaahay attanuur buu yiri qal buu geliyey waxaa loola jeedaa markaas tanuurkaas oo wax lagu dubo ayib dad baa waxay ka wada hadleen ibnu jariir wuxuu ihi tanuurkan waxaa lagala jeedaa tanuurkii ay xawaa muufada ku duba jirtay waa buuri marka nuux baa dhaxal ahaan u helay asigaa haystay markaasa calaamo uga dhigay marka waxaa la leeyahay inuu tanuurkan nuux u maanta calaamo looga dhigay ay xawaalahaan jirtay daliilay u baahan tahay min ayna hal fii kitaabi illaahi la hal fii sunnati rasuulihi la nuux iyo xawaana aalaafu siniin baa u dhaxaysa marka in la yidhaahda tanuurkeediiyaa baaqi ahaa wax daliil oo tusinaya haba yaraatee ma jiraan marka sawaabka waxa weeyaan sida raasi iyo keyrkiisa ay yidhaahdeen tanuurka waxaa iska lahay nuux waa midkii caadiga ay wax ku duba jireen ilaahay kii asiga uu yaqiinay nuux uu isticmaalay baa la yidhi fiirso tanuurkaadeed muufada ku dubanaysa haddii biyo ka soo baxaan khalaas weeyaan waxaa la yidhi waxaa weeyaan allahuma salli calaa muxamed amarkii waa dhacay baa layidhi marka liannahu waxa weeyaan haddii tanuurka mid gaar a loo jeedi lahay ilaahay wuu noo sheegi lahay markuu ka aamusay baa waxayna ilaahay uu aan ka fahamnay hadalkiisii inuu yahay tanuurkii caadiga ahay oo roor nuux isticmaalayeen inuu yahay oo laa daaciya in layihahdo hebloobaa iska lahay aan idhaahdo uma baahnin midda kale waxyaalahay culammadii ka hadleen tafsiirka waxaa ka mid eh meeshuu tanuurkaas ku yiilay ibnu cabbaas waxaa laga wariyey tanuurkaas wuxuu ku yiilay hindi shacbi oo taabici wuxuu ihi kuufa buu ku yiilay qataada oo saaxaabi oo taabici kale wuxuu ihi jasiiraduu ku yiilay kullu daalika wax daliil oon u hayna ma jirto tanuurkaas meeshuu nebiyulaahi nuux joogay buu uu ku yiilay nebi nuuxna hadda ardadii markaas uu deganay ma naqaano annaga ayib marka dadkii inay isku khilaafeen qolaba wax ay sheegeen daliil waxay u tahay ina tanuurkaas aan loo haynin wax gooninnimo asiguu caddaynay marka waxaa inooga filan inuu ahay tanuur reer nuux ay yaqiineen muufana ay ku duba jireen ilaahayna calaamo uga dhigay oo biyi haddaad ka aragtaan inay ka soo burqanayaan aad ogaataan cadaabkii bilaawgiisa inuu yahay inaad naftiinna aada la badbaadaan yaanu ognahay in ilaahay uu yiri nahyu nuux can الshafaacati lahum cinda nusuuli اlciqaabi calayhim nuux waxaa laga nahyiyey ilaahay wuxuu iri nuuxow cadaabka markuu soo dego oo qoomkaadii si xun u ilxun aada aragtid inay haddana ay shafaqo iyo naxariis ku qabato oo tiraa ilaahayow markaan cadaabay arkeen ee fursa sii markaanay rumayna ilaw cadaabka ka jooji hana dhihinaa layidhi walidaalika ilaahay wuxuu ihi walaa tukhaatibnii fi ladiina dalamuu inahum muqraquun waxaa weeyaan waa waxlad annaga aan tawaquci karno ilaahay wuu og yahay nuux inuusan arrintaas samayn doonin liannahu horeyaa loogu sii sheegay laakiin waa wax la malayn karo oo qoomkaadiood aragtid oo aan cid ka haraysa aan lahayn oo ciqaab adag uu ku socdo qofkii waxaas dhihi karaa aniga sabab inaan u noqdo qoobkeyga inay ay dabar go-aan wax maslaxa ku jirta ma ahee waxaa ila wanaagsan marka ilaahay inaan haddana baryo waxaan caado ilaahay uu iiga dhigay inaan wixii ka baryo isiiyee ilaahu cadaabka ka jooji kadib aan la hadlaya inay mar labaad in diinta aqbalaan yaa laga yaabaa marka ibnu kaiira wuxuu ri wlaa tukhaatibnii fi ladiina dalamuu inahum muqraquun waxaa laga jeedaa ay cinda mucaayanati inziyaal maari cadiim roobka weyn markuu soo da-a laa taakhudanaka ra'fatu biqowmika lir qowmkaada naxariis iyo wa shafaqatu calayhim ay kuu qabanin wa tacmacun fii taakhiirihim lacalahum yuminuun ilaahay wuxuu ihi macnaha aniga waxa weyaa nimankaas inaan halaagayaan go-aansaday liajli maa calayhim min alkufri wاطuqyaan marka nuuxna waxaa loo yihi masaladaas faraha kala baxa marka waxaan wax ka sheegaynaa ihlaaku اlmukadibiina min qowmi nuux qowmi nuux sida loo halaagay ayb marka ina qisata ihlaaki qowmi nuux almukadibiin lidacwatihi qisadaas waa midda qisada waa midda ugu badan waa nebiyulaahi nuux qisadiisa qoomkii sidii loo halaagay yaa uga badan waxaad arkaysaa fii qisati fii suurati huud in aada loogu faahfaahiyey baynamaa suwarta kale waa la soo gaabiyey walidaalika qur-aanka maa yufasilu huna yujmilu hunaaka wamaa yujmilu huna yufasilu hunaaka sidaas weeyaan marka suwarta kale baan horta aan dulmaraynaa kadib baa qisadii oo nebiyulaahi huud qisadiis oo nuux oo fii suurati huud lagu sheegay aan markaas si aada u bayaaninaynaa ilaahay fii suurati alacraaf asoo qowmu nuux ka hadlaya wuxuu ihi fakadabuuhu faanjaynaahu waladiina macahu fi lfulki waaqraqna aladiina kadabuu biaayaatina inahum kaanuu qowma camiin fakadabuuhu nuuxay beeniyeen faanjaynaahu waan badbaadinay nuux iyo waladiina macahu iyo dadkii asiga rumeeyoo la jiray fulfulkiiaan ku badbaadinay marka fiiri waxaa la hormariyay hadda faanjaynaahu waladiina macahu filfulki alinjaa oo badbaadintaa la hormariyey waxaa la dib mariyay waaqraqna aladiina kadabuu biaayatina waxaan maashaynay oo aan biyii aan ku qarqinay aladiina kadabuu biaayatina maxaa yeelay inahum kaanuu waxay ahaayeen qowman camiin qowm indhala dad is-indhatiraya bay ahaayeen wa fii suurati yuunus fakadabuuhu fanajaynaahu waman macahu fi lfulki wajacalnaahum khalaa'ifa waaqraqna aladiina kadabuu biaayaatina fandur kayfa kaana caaqibatu lmundariin suuratu yuunus waa qisata nuux baa lagu soo ganaanuday fakadabuuhu nuux way beeniyeen fanajaynaahu fiiri najihi baa lasoo hormariyay waan badbaadinay waman macahu fi lfulki iyo wixii asiga la jiray doontaan ku badbaadina wajacalnaahum nuux iyo dadkii la jiray waxaan ka yeelnay khalaa'ifa kuwa ardada khaliif u noqdo ilan dadkii la halaagay waa dhammaadeen dadkii baaqi noqdaybayaa kownkii markaan yaa joogaya waaqraqnaa marka hadda fiiri halaagii waa kana waaqraqna aladiina kadabuu biaayaatina kuwii aayaadkiina beeninay waan maashaynay oo baddi baan ku ridnay biyihii fandur waxaad fiirisaa kayfa kaana caaqibatu lmundariin dadkii loo digay maxay ku dambeeyeen fiiri waana iyo warcelin ka qaado wa fii suurati alambiyaa ilaahay wuxuu ihi fanajaynaahu waahlahu min alkarbi alcadiim wanasarnaahu min alqowmi aladiina kadabuu biaayaatina inahum kaanuu qowma saw-in faaqraqnaahum ajmaciin fanajaynaahu nuux waan badbaadinay iyo waahlahu dadka asiga ahalkiisa oo muminiinta ah min alkarb alcaiim murugta weyneedaan ka badbaadino biyaha in lagu qarqiyo ah wanasarnaahu waana ugu gargaarnay min alqowmi aladiina qowmkii kadabuu biaayatina beeniyeen inahum qowmu nuux waxay ahaayeen kaanuu waxay ahaayeen qowma su qowma sawin qowm xun fa aqraqnaahum ajmaciina intii gaalada dhammaanteed waan ilaahay waxaan biyaan ku qarqinay buuri wfii suurati shucaraa ilaahi wuxuu ihi faanjaynaahu waman macahu fi lfulki lmashxuun uma أkraqna bacd اlbaaqiin ina fii dalika laaayaة wma kana akarhm muminiin waina rabaka lahuwa اlcasiiz الraxiim faanjaynaahu nuuxaan badbaadinay waman macahu fi اlfulki almashxuuni la buuxiyey fulkii ay ku badbaadeen ay ka buuxsameen intii xayawaanaadkii lasoo saaray iyo dadkii ilaahay rumayba uma aqraqnaa waxaan maashaynay bacdu gadaal albaaqiina kuwii kalene waan badimanaa biiiyaan ku maashayno ina fii dalika midkaas la aayatan bay u tahay cibro wamaa kaana akaruhum muminiina dadka badigiisna ma rumaynayaan waxaas dadka kale ku dhacay darsi inay ka qaataan ay ahaayeen waina rabbaka lahuwa alcasiiz اraxiim rabbigaada waa allaha awooda leh naxariistana badan oo yarxamu man yastaxiqu اraxma wa yuhliku man yastaxiqu alhalaag wa fii suurati اlcankabuut ilaahay wuxuu ihi faanjaynaahu waasxaaba asafiinati wajacalnaaha aayata lilcaalamiin faanjaynaahu nuux waan badbaadinay iyo wa asxaaba asafiinati oo dhan wixii safiinada ku jira ama xayawaan ama muminiin ha ahaadaan wajacalnaaha safiinadaas waxaan ka yeelnay aayatan lilcaalamiin ninkii maqlo safiina nuux keligiis ou sameeyey ah intaasoo makhluuqaad qaadayso oo haddana sabab u noqoto inay badbaadaan waxa weeyaan waxa weeyaan aaya min aayaat illaah wa fii suurati saafaad ilaahi wuxuu ihi wanajaynaahu nuux waan badbaadinay waahlahu min alkarbi alcadiim ilaa an qaala tacaala uma aqraqna alaakhariin suuradkii iskuma khilaafsano in badbaadinta nebiyullaahi nuux laga wada bilaabay markaasaa la sheegay qowmkii halaagiisa wa fii suurati nuux mima khaii'aatihim uqriquu faudkhiluu naaran falam yajiduu lahum min duuni illaahi ansaara fii suurati nuuxa ka bedelan ma la soo qaadanin maxaan ku iraahdaa nebi nuux badbaadintiisa ilaa gadaal dambe rabbi ikfir lii waliwaalidaya waliman dakhala beytii mumina walilmuminiina dambaa laga sheegay mima khaiiaatihim ay min ajli khaii'aatihim gafafyaalkooda sababtooda yaa uqriquu loo maashayo biyihii loogu qarqiyay fa udkhiluu naaranaa la geliyey falam yajiduu lahum mayna u helin min duuni illaahi ansaaran wax u gargaarana waa la waay wixii asnaam ay gacnaha ku qorayaan aalihaan leenahay ay lahaayeen waxba kama ayna helin marka aayaadkaas waxaa inooga muuqato ilaahay horta wuxuu ka bilaabay muminiinta inuu badbaadiyey kadib uu ku cadfay gaaladina in la halaagay baynamaa waxaa la leeyahay halaagaa horeeye liannahu badbaadinta maba cadaanaysa ilaa cadowgaa in la halaaga markii dadkii ay dhintaan yaa la ogaan karaa inta soo hartay inay badbaadeen laakiin dadkii oo wada nool lama yidhaahdo dadkii waa la badbaadiyey kuwaana waa la halaagay lama yidhaahdo marka waxaa la leeyahay xaqiiqa ahaan halaagaa horeeye badbaadintana waa dambaysa maxaa loo soo hormariyey fi laayaati اqur'aaniya badbaadinta maxaa loo soo hormariyey waxaa weyaan waxaa loo soo hormari baa la yidhi in muminiinta ay maqlaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qowmu nuux badbaadiyey inay muminiinta maqlaan ay ku farxaana loo soo hormariyey fiiri markaa wailaa waxa weeyaan xaqiiq ahaan halaagaa horeeya ayb liannahu halaagii yani badbaadinta lama ogaanayo sidaan hore u soo sheegnay ilaa inay qoladan la halaaga mooye ayb walidaalika daday waxay leeyihiin waxaa laysugu cadfay waaw baa lagu cadfay waawdaasna tartiib keeni mayso marka taas laakiin warkaa war jira ma aha qisada badigeed waaw lagumada cadfin waawna waa ku jiraa oo hadda suuraة اlacraaf fakadabuuhu faanjaynaahu waladiina macahu fi lfulki waaqraqnaa baa layidhi laakiin inta kale yuunusna waa sidaas oo kale laakiin inta kale waxa weeyaan faa lagu cadfay ama uma lagu cadfay marka tartiibintaas waa maqsuud marka qolaha waxay leeyihiin waxaa la dhihi karaabo badbaadintaa horeysay halaagoodaa dambeeyey ayib marka say ku dhici kartaa baa layidhi liannahu waxaa la leeyahay nebi nuux mar kasta ilaahay uu nimankan uu ka baryahay inuu halaago ilaahay wuxuu ka baryahay inuu badbaadiyo asigana iyo dadkii asiga rumeeyey ilaahay wuu u xaqiijiyo marka waa loo sheegay inaad adiga cadaabkaas adiga iyo muminiinta aad ka badbaadi doontaan taas markii la yidhi sheegitaankii waxay keentay ilaahay wacdigiisa laa yatakhalaf dib u dhici maayo maxaan ku idhaha wacdigi ilaahay macnaha ma beenoobaya waa xaqiiqoobaya marka asagoo dhacay buu la mid yahay sidaa daraaddeeda loo hormariyey badbaadinta halaagoodana loo dib mariyey sidaasaa xikmada ku jirtaaba ayaa la leeyahay calaa kulli xaal ilaahay wuxuu siiyey nebi nuux wuxuu ilaahay weydiistay oo inuu badbaadiye ah taasna wuxuu u sii ogaaday intuusan cadaabku ku sii degin buu ogaaday markuu doonta samaynay ballan ilaahay u haystay in asiga la badbaadina iyo wixii rumeeyey waxaaba suuragal eh ixtimaal kale inay badbaadinta iyo halaagaba isla bildaawdeen liannahu markii roobkii kor uu ka yimida dhulkiina biyihii uu soo burqaday nimankan dhimashada intay ku jiraan nimankaana soo doontiyaa la dhaqaaqday marka isku hal xaalayba noqdeen baa laleeyahay waqaca fii waqtin waaxid lamaa badaa halaaku haaulaai taxarakat safiinatu nuux binajaat ayadana waa dhaqaaqdeen safiinatu najaat baa la yidhahda dadkii muminiinta ahay la dhaqaaqday walidaalika waxaa weeyaan halaagaas oo reer qowmu nuux ku dhacay waxay kasbadeen dulmigii iyoiyo wixii ay maleegayeen oy nebi nuux kula wadeen yaa ilaahay maanta ku fuliyey sabarka ilaahay meeqa aalaafi siniin ou ilaahay u sabray u u sugay waa intaasoy caqligooda gadaal ugu laabtaan marka maanta markay timid ilaahay wuu u xaqiijiyey nebi nuux dacwadiisii inay ka badbaadaan reer nuux iyo dadkii asiga rumeey qoladii kalena looga raaxeeyo walaqad naadaanaa nuuxun fala nicma almujiibuun wanajaynaahu wa ahlahu min alkarbi alcadiim suuratu saafaadaan ku soo marnay sidaas ilaahay marka wuxuu ihi annagaa nicmole waan u ajiibnay buu ihi ajiibintigana waxaa ku jira ilaahay inuu ka badbaadiyey cadaabka qoomkiisa ku dhacay marka waxaa inoogu xigto ariiqadii ariiqatu iqraaqi اlardi bilmaa sida dhulka loo maashayn doono biyaha loogooda maashayn doono iyo ariiqada biyaha ay wada halaagsameen iyo qoomkiisa sida ay arintaas ay la waajahday baa noogu xigi doona biidn اllahi tacaala wsala اllah wslama calى nabiyina muxamadi waalihi wasaxbihi ajmaciin